anigu waxaan rabaa inaan caddeeyo dowladda kenya way ka go-an tahay inay qaxootiga dib ugu celiso degaankoodii ama waddankoodii loo yaqaanay soomaaliya maxaa keenay waxaa keenay sidaa ogsoon tahay dadka markuu soo barakaco uu u soo barakaco wadan waddankii labaad ama jiiraanka ama waddankii saddexaad mar kastaba waa la soo dhaweynaya laakiin degaankooda iyo maarata weji ay u joogayeen mid daa'ima ma aha waa meel kumeel gaarah kenya hadda waxay haysay dadkii qaxootiga muxuu ahaa rubac qarni shan iyo labaatan sano maxaa keenay waxaa keenay in ay arrinta isbedeshay hay-adda samafalka mise loo aqaano u n c h r dadkii macluul bay ugu dishay dadkii qaxootiga ahaa cuntada way ku yareeyeen sababna waxay dhahaan ma aratay caalamiga arabka carabta sidii suuriya iyo ciraaq iyo libya ayaa dagaallo ka dhaceen dadkii soo barakacay ayay lacagta u geeyeen dadkii soomaaliyeed halkan degnaa oo qaxootiga ku ahana lacagtii way ku yareeyeen